وأن الcaشhaرaةa الadiina samaahm rasuul الlahi salى الlahu عalayه waslm waxaanu kaloo sugaynaa ana alcaشhaرaةa in tobankii aladiina kuwaasoo samaahum rasuul الlahi salى الlahu عalayه waslm rasuulka ilaahay uu magacaabay وabasharahum ugu bushaareeyey biاljannati jannada ugu bushaareeyey nashhadu lahum biاljanna annada annada inaan ugu markhaati kacayno annada inaan ugu markhaati kacayno sidaasaan sugayna calaa maa shahida lahum rasuulu lahi salى الlahu عalayه waslama siduu rasuulku ugu markhaati kacay jannada uga markhaati kacay inay gelayaan ayaan anaguna ugu markhaati kacayn wa qawluhu lxaq wa qawlahu lxaq waxaanu kaloo sugaynaa ana qawlahu in hadalka markaa nebigu sala allahu alayh wasalam alxaqu ka xaqa inuu yahay wa hum tobankaasi abu bakrin wa abu bakr wa cumaru iyo cumar wa cusmaanu iyo cusmaan wa caliyun iyo cali bn abi aalib وطلxة iyo طلxة بن عubayd اللah والزbayr iyo زbayr بن cawاam وسعd iyo سعد بن abi وaqاص iyo وسعيid سعيid بن زayd وعبدالرحمن بن عwف وcبdiرحمaن بن عwف وأbu عubaydaة بن جaراح magaciisana caamir lo odhan jiray caamir بن جaراح وahuوa أmiin hadiه الأmة waxaanu yahay ummadankeedii markaa أmiinka la aaminayey ee amaanada badnaa ummaddan aaminkeedii weeye bimacnaa waa kii ugu ammaanada badnaa baa laga tilmaamay kuwa ugu ammaanada badan ka mida kuwa ugu ammaanada badan ka mida radia allahu canhum ilahay raalliha ka noqda iyaga xaggood eh ajmaciina dhammaantood ilahay raalliha ka noqda waxa uu tilmaamayaa sheikhu tobankii jannada loogu bushaareeyey in markaa iyagana siduu rasuulku sala allahu alayh wasalam jannada ugu bushaareeyey inaynu jannada ugu bushaareyna tobankaa jannada lagu bushaareeyana waa tobankaa uu sheikhu sheegay ee uu markaa hadalkiisa markaysaga uu ku sheegay yani طaxaawiyada lafteeda caqiidada طaxaawiyada axaadiista rasuulka salى الlahu عalيه wasalam صaxiixana waa ku soo arortay oo nabigu waxau yihi toban jannaday gelayaan dabeedna waa tiriyey abubakr jannaduu gelaya jannaduu markaa gelaya cumar jannaduu gelaya cali jannaduu gelaya cusmaan jannaduu gelaya طalxa jannaduu gelaya zubayr ibn cawaam jannaduu gelaya cabdiraxmaan ibn cawf jannaduu gelaya saciid ibnu zayd jannaduu gelaya abu cubaydat ibnu jaraax jannaduu gelaya sacd ibn abi waqaas jannaduu gelay markaa tobankaa nabigu sala allahu alayh wasalam sidaas iyada ah ayuu markaa u magacaabay axaadiis mutacadida bayna ku soo aroortay axaadiista qaarkood ay sheegayso casharatu fi ljanna toban baa jannada gelay marka tobankaasi saxaabada waa ugu fadli badan yihiin oo waa afdalu saxaaba afarta khulafadaana ugu sii fadli badan abubakar baa ugu horeeya cumar baa xagga fadliga ku xiga cusmaan baa ku xiga cali bn abi aalib baa ku xiga lixda kalea ku xiga lixda kale ahlu sunnu waxay yidhahdeen lama kala gurayo oo ma garanayno lixdooda kale ee tobanka ka soo haray tobanka ka mid a marka afarta khulafaa u raashidiinka laga reebo lixdaasi siday u kala fadli badan yihiin garan mayno laakiin waxaynu qacinaynaa in afarta khulafada marka laga yimaado saxaabada rasuulka lixda tobanka ka dhiman ee alcasharatu mubasharuuna biljanna ka mid ahaa inay ugu fadli badan yihiin afarta khulafada dabadeed sidaas ayaynu yaqiinsannahay oo qacinayna ahlu sunna waljamaca saasay qabaan ahlu sunna waljamaaca sidaas iyadaa ayay qabaan waxaana kusii xiga tobanka marka laga yimaado saxaabada reer beder baa inta kale ugu fadli badan wixii beder xaadiree dagaalkii beder nimankii saxaabada ee ka qayb galay saxaabada kale waa ka fadli badan yihin reer beder marka laga yimaadana ahlu baycati ridwan baycadii baycatu ridwan la odhan jiray ayaa markaa iyaguna ugu fadli badan reer beder dabadeed oo iyaguna kun iyo afar boqol oo nin ayay ahaayeen marka calaa kulli xaal fadaaisha saxaabadu sidaas iyadaa ayay tahay iyaga markaa qolyahan qaarkood fadiilo gaara loo sii sheegay waa jiraan yani lixda kale ee ka mida marka alcasharatu mubasharuuna biljanna abu cubaydata bnu jaraax caamir ibnu jaraax nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku magacaabay inuu yahay ummaddan amiinkeedii keedii la aaminayay ina likulli ummatin amiinan ummad kastaa aamin bay leedahay waina waina amiinana ayataha ayataha alumma abu cubaydata bna jaraax aba abu cubaydata ibn ibn ibn jaraax yani ummad kastaaba aamin bay leedahay aaminkeennu waxa weeye an yataha alumma waxaan khaas yeelayaa ummaddani ayaan gaar yeelayahay waa abu cubayda oo camir ibnu jaraax la yidhaahdo weeyaan xadiidkaasina waxa weeye waa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim soo wariyey wakadalik zubayr bnu cawaam waxaa soo arooray axaadiis yani isagana fadaa'il gaara tilmaamaysa oo nebigu sala allahu alay wasalam waxa ui likulli nabiyin xawaariyun wa ina wa xawaariyi azubayr nebi kastaaba wuxuu leeyahay gargaare u khaas ah anna gargaarahayga ii gaarka ahi waxa weeye waa zubayr oo zubayr bnu cawaam weeye xadiidkaasna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkan soo saaray waa xadiid saxiixa marka gaa qaarkood fadaa'il gaarisaa ugu soo arooreen waa jiraan waa jiraan oo fadaa'il gaara ayaa qaarkood sidaas ugu yimi marka cidda jannada loogu markhaati kacay tobankaas oo keliya ma aha oo waxaa jira rag kale oo jannada loogu markhaati kacay haddaba maxaa tobankan loo gaar yeelay jawaabtu waxa weeyaan tobankan si gaaruu nebigu uga markhaati kacay oo uu yihi toban baa jannada gelaya oo si gaaruu u sheegay laakiin munaasabaad kale iyo marar kale rag kale uu jannada uga markhaati kacay waa jiraan ahlu sunnuna waxay isku waafaqsan yihiin tobankani si gaara inay uga fadli badan yihiin saxaabada kale sidaas aawadeed nebiga oo gaar u sheegay iyagoo isku xidhan oo yidhi toban baa jannada gelaya dabeedna tiriyey oo sidaas iyadaa u yani u tiriyey oo mid walba magacaabay oo si gaara markaa u xusay ayaa markaa jira marar mutacadid marar dhowra ayuu sidaas sameeyey laakiin waktiyo kale nebigu sala allahu alayh wasalam dad kale waa uga markhaati kacay marka kuwaas inay kuwani ka fadli badan yihiin ba ahlu sunnuhu isku waafaqsan yihiin ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحسن كي وناجيا القول أراهد أو كأرنيو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسولك يو أزواجه أفوين كيسا الطاهرات يعني مركا طاهر كأه كان نظيفتا من كل دنس قرن دمان تود مركا كان نظيفتا أفوين كي النبي قرن دمان تود نظيفتا كأه كي هذا الكأو كأرنا يوناتيا وذرياته يؤبط كي النبي صلى الله عليه وسلم تفيرت النبي المقدسين لا طاهرين xumaanta marka isaga laga nadiifiyey laga tahiray min kulli rijsin qurun dhammaanteeda laga nadiifiyey kii hadalka uu ka odhanayo wanaajiyaa faqad beri'a beri buu ka noqday min anifaaqi nifaaqi munaafaqnimada beri buu ka noqday oo shaqo kuma laha wax munaafaqnimo ah masalada uu halkan inoogu soo celiyey waxa weeye waa saxaabada in marka la wanaajiyo waxa laga odhanayo hadal wanaagsan laga yidhaahdo sida ilaahay u ammaanay ee rasuulkiisu sala allahu alayhi wasalam u ammaanay in loo ammaano oo aan la caayin oo aan la tacnin oo la ceebaynin aayaadka iyo axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam saxaabada rasuulka waa lagu ammaanay ilahay waxa uhi muxamedun rasuulu llah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum tarahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwana siimaahum fii wujuuhihim min afari sujuud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما علماء قاركود آيات وحي كاستنباطين صحابة عدي النعضة oo u cadhooto saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam nacdaa inay gaalo tahay saas aawadeed ba imaam malik waxaa laga soo wariyey inuu yidhi man qaada asaxaabata faqad kafar yani waxa weeye saxaabada ka nacaa waa markaysa kaasi waa gaaloobay waayo ilaahay waxa uu sheegay cidda saxaabada arrinkoodu cadho gelinaya oo saxaabada ka xumaanaya oo u cadhoonaya inay gaalo yihiin يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعني كفار لما تفسير بقى لغو فسيري علماء قال بقى الزراع ده كفسيري لكن قولك تفسيرك كلام مشهور كامرك لغو سعده yani gaaladu nicista ay nacayaan necab yihiin saxaabada rasuulka sal allahu alayh wasalam ayaa looga jeeda markaa saxaabadii ilaahay waa ammaanay sidaa uu u ammaanay ilaahay waa in loo ammaanaa waana in qalbiga qalbigaagu nadiif waa inay saxaabada u yahay laakiin saxaabadii in loo duceeyaa layna amray والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا marka qalbiyadoodu inay saxaabada rasuulka sal allahu alayh wasalam nadiif u yihiin oo wax alla wixii ka dambeeyey taabiciintii laga soo bilaabo ilaa yawmi alqiyaama wixii mu'miniin ah ay tahay inay jeclaadaan oo qalbigoodu aanay xaqdi u haynin oo ay u ducaynayaan sidaasaa aayadda laynagu sheegay marka waajibku waxa weeyaan in qalbiga qalbigaaga iyo afkaaguba saxaabadu inay ka ammaan helaan saxaabada waa ina afkaagana aanad la gelin oo aanad aflagaadayn waana inaanad qalbigana ka necbaanin ee qalbiga aad ka jeclaataa oo ilaahay dartii aad u jeclaataa wakadalika zawjaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam waa inaad iyagana jeclaataa oo ilahay darto ilahay dartii u jeclaataa ilahayna wuxuu yihi inamaa yuriidu allahu liyudiba cankum rijsa ahla lbeyti wayuahirakum tahiraa yani waxa uu ilaahay doonayaa iraada sharciya inuu qurunka idinka tagsiiyo yani markaa kuwii beytka u ehelka ahaayo inuu qurunka idinka tagsiiyo iyo xumaanta sidaasuu ilaahay rabaa uuna idinka daahiriyo uuna waxa weeye idin daahiriyo daahirin daahirin inuu markaa idin daahiriyo marka waxa weeye ahlu beytka aayadda lagu sheegay waxaa soo gelaya zawjaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam ahlu beytkay ka mid yihiin siyaaqa aayaddaana ayidaysa oo aayaadka ka horeeya aayaad ka dambeeyaba waxay ka warramayaan aayadda ka dambaysa iyo aayaad ka horeeyaaba waxay ka warramayaan zawjaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ka horeeya yaa nisaa nabiyi man ya'ti minkuna bifaaxishatin mubayina waxaa kaloo kusii xiga ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وعكلا كسيحقة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إلى آخر الآية وعكسيحقة وقرن في بيوتكن مركا آيات صدرنا وحكويمي يعني دحديدة أما آخر كذا إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويظاهركم تطهيرا وعكسيدا بي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة guryihiina waxaa lagu akrinayo zawjaadkii rasuulka haddaad tihiin oo qur'aan ah oo xikmad ah oo axaadiistii nebiga ah yacni kuwaana kuwaantooba marka waxa weeye aayaadku siyaaqa marka la eego aayadda ka dambaysa iyo aayaad ka horeeyaba waxay ku caddahay inay afooyinka nebigu sala allahu alayh wasalam ahlubeytka ku jiraan culamadu luqaduna sidaa waa u yaqaaneen oo haddii la yaha ahlubeyt dee waxa weeye zawjadu cidda soo gasha oo ugu horeysa axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waxay tilmaantay ahla beytka inuu nebigu sala allahu alayh wasalam cali iyo faatima iyo xasan iyo xusein inuu maro sidaas ugu soo geedaamay kusoo wareejiyey dabeedna uu ku yidhi haulaai ahl ahlu beyti kuwaasi waa ahlu beytkayi xadiiskaasina waa saxiix labadu iscaarini maayaan macnaha siyaaqa laga fahmay aayaadka ka horeeya aayaad ka dambeeya ee qariinada siyaaqu ku tusinayso hadalku sida uu u dhacayo laga fahmayo iyo xadiidka labadaba waa la iswaafajinaya marka waxaa la odhanaya isma caaridayaan oo xadiidkan markuu nabigu yihi kuwani waa ahlubeytkaygii kamau nafyino ma odhan zawjaadkaygu ahlubeytka kama mid aha ma odhan marka inay zawjaadku rasuulku sala allahu alay wasalam ahlubeytka ka mid yihiinna meel kalea laga qaatay oo siyaaqa aayadda ayaa laga qaatay qaraa-inta iyo luqada carbeed marka macnaha lagu yaqaano ina xasan iyo xusein iyo faatima iyo cali inay ahlubeytka aayadda lagu sheegaya ka mid yihiinna xadiiskaasaa laga qaata marka labada midnaba ka kale looga tegi maayo culamada badankoodu waxay yidhahdaan ahlubeytku kuma koobna yani markaa xasan iyo xusein iyo faatima iyo cali kuma koobna waxay kaga jawaabayaan culamada badankooda aan sidaa odhanaynin oo odhanaya qaraabadii nebiga o dhan baa soo gelaysa wixii bani haashim ah oo dhan waa ku jiraan ama ra'yiga imaamu shaaficiya ayma kale qabaan oo xadiidka ay daliishanayaan oo ah markaysaga wixii banu haashim ah ama banu muطalib ah dhammaantood waa alubeyt wixii aan gaaloobin marka islaamnimo baaqi ku ah waxay markaa odhanayaan marka la yidhi xasan iyo xusein iyo faatima iyo cali baa aalubeyda looma diidinoo lama odhan intaa wixii aan hayn aalubeytka kama mid aha jawaabta zawjaadka marka laga hadlayo lagaga jawaabayo lafteeda iyaguna kaga jawaabayaan marka idinku waa sidaa halkaa uga jawaabaysaan banu zawjaadkana sidaa uga jawaabayna bay marka odhanayaan culamadu sida raajixa markaa zawjaadka rasuulku sala allahu alay wasalam waa ku jiraan aalubeytkuna sida raajixa ah xasan iyo xusein iyo faatima iyo cali kuma koobna ee waa ka badan yihiin iyaguna waa ugu sii mudan yihiin iyaguna xasan iyo xusein iyo faatima iyo cali waa ugu sii mudan yihiin marka inamaa yuriidu llahu liyudiba cankum rijsa ahla lbeyti qolada markaa shiicadu waxay yidhaahdeen aayaddan waxay daliil u tahay aalubeytku inaynay gefin oo dembaabin bay daliil u tahay laakiin warkaa ay sheegeen sax maaha waxaynay sameeyaan shiicadu zawjaadkii rasuulka sala allahu alayh wasalam qaarkood way tacniyaan sida caaisha oo kale aad iyo aad bay u aflagaadeeyeen oo shiicada xaaskii nebigaa ka ammaan heli waayey ay afkooda la galeen oo mar saxaabadii ah oo mar nebiga xaaskiisii sala allahu alayh wasalam ah oo zawjaadkiisii afooyinkiisii ah adduunyada iyo aakhiraba markiisa waxaan markaa zawjaad u ah oo siday adduunyada markaa dumarkiisii u ahaayeen uu qabay ayay aakhirana u noqonayaan markaysagaa dumarkiisi u noqonayaan zawjaadkiisi u noqonayaan afooyinkiisi macnahaas waxa weeye inay zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam inay aakhirana yihiin waxa markaa ina tusisay aayaadka qur-aanka ayaa laga qaatay aayaadka qur-aanka ayaa laga qaatay oo ilahay inoogu sheegay inay markaa inay inay ifyo aakhiraba zawjaadkiisi yihiin annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waazwaajuhu ummahaatuhum marka waxa weye fi dunya walaakhira caan bay ku inay ifyo aakhiraba zawjaadkiisi yihiin saas aawadeed inay dib dabadii la guursado waa la xaaraantinimeeyey oo lama banayn waxaa markaa laga dhigay mid markaa muxaram ah oo aan banaanayn in dabadii markaa la guursado afooyinkiisa wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula allahi walaa an tankixuu azwaajahu min bacdihi abada rasuulka inaad dhibtaan wax idiin markaa bannaan ma aha afooyinkiisii inaad dabadii guursataanna weligeed idinma bannaana waa si aan marka waxa weeye cuqdad iyo colaad nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ummadda aynay udhex marin waayo waxaa la yaqaanaa qof dumara ninka ku horeeya baa qalbigeedu yacni markaa uu ku xidhnaansha badan yahay oo had iyo jeer hadalhaynta ninkii ku horeeyey bay u hadalhayn badanta sidaas aawadeed waxaa dhacda ninka dambe in cuqdadiba ka gasho ilaa ay yidhahdeen mid baa yidhi markaa wallaahi walaalkaa oo dhintayna wax loo faano maha gabadhaasi waxay samaynaysaana wax laga dulqaata maha had iyo jeer de markaysa markaa ninku unbay ay xustaa de sidan buu ahaayo sidan buu ahaa markaasu walaalkaa oo dhintayna wax loo faano maaha oo la yidhahdo markaa waay anigaa sidan ahaayo isaguna sidan buu ahaa manaa sidaa ay sidaa kaga tegay gabadhaasi waxay samaynaysaana wax laga dulqaata maha marka sidaas aawadeed si waxa weeye ummaddii aynay cuqdad nafsadooda aynay ugu gelin baa xikamka ka mid a ma aha cillo ee waxa weeye xikmooyinkay ka mid xikmooyin badan baa ku jira xikmooyinkana taasaa culamadu ka mida ba yidhaha sidaas aawadeed ifyo aakhiraba zawjaadkiisii wey mar hadday ifyo aakhiraba zawjaadkiisii yihiin cid kale inay guursato looma banay waxaana xusid mudan mas'alo waata laynoo sheegay raggu hadday ahlu janno noqdaan dumar xural ciin ay helayaan bal waxaad ka warantaa dumarkii aan nin lahayn la garay ee shabadnimo ku dhintay ama iyagaan guursan dhintay hadday jannada galaan cid ay ka raalli noqdaan buu markaysa waxaan markaa ilaahay uu guurinaya waxaad ka warantaa qofkii dumar ee markaysagaa dhawr nin soo martay dhawr nin qofkii dumar ee soo martay haddii ay dhimato oo jannada ay gasho oo raggiina jannada ay galaan keebay u sugnaanaysaa miyay kala dooranaysaa mise mid baa u tacayunaya hadday intiiba ahlu janno noqdaan adigu masaladaa laba qowl baa ku sugan ha yeeshee qawlka raajixee qawiga ay waxa weeye hadday jannada wada galaan ninkay ku dambaysay u sugnaanaysa oo nebigu waxau uhi sala allahu alay wasalam almar'atu liaakhiri azwaajiha qofka dumari waxay u sugnaatay raggii yani guursaday ninkii ugu dambeeyey u sugnaatay oo hadday jannada wada galaan waxa markaa waxa weeye usugnaanaysaa kaa ugu dambeeya kaasay usugnaanaysa sidaas aawadeed ayaa gabadh baa marka waxa weeye saxaabiyada baa nin baa usoo khidbeeyey markaasay ti wallahi khidbadaadu wax la diida ma aha laakiin waxa weeye nebigaan sidaa iyo sidaa ka maqlay sidaas aawadeed ayaan marka waxa weeye raalli waxaan ku ahay yani ninkaygii hore ayaan raalli ku ahay marka mar hadduu dhintay yani cid kale iga dambayn mayso si aan markaysaga aakhiro yani isaga uun yani uu noqdo ninka markaysa aan markaa aan usugnaanaya marka taana adigu calaa kulli xaal xadiidkaasi waa xadiid saxiixa tirmidi iyo keyrkii baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey marka waxa uu tilmaamayaa inaan ikhtiyaar ayna noqonayn lakin liaakhiri azwaajiha raggay guursaday kii ugu dambeeyey hadday jannada wada galaan kaasay usugnaanaysaa weeyaan aayadda waxay ka daliishadeen qolada shiicadu in aalubaytku aynay gefin oo macsuumiin yihiin ahlu sunnuna waxay qabaan ambiyada macsuumiin ah laakiin ciddii aan nebiye ahayn waa gefi karaan oo waa khaldami karaan waana saxmi karaan ee ma aha macsuumo inay dhowran yihin o inay weligoodba dambaabayn maaha haddaba aayadda maxaa lagu fasiraya ila shiicadii waxay yidhaahdeen inamaa yuriid allahu liyudiba cankum rijsa ahla albayt inuu qurunka ilahay idinka tegsiiye ayuu doonayay qurunka waxaa la yidhi waxay aqbali kartaa in qurunka looga jeedo kufriga waxay aqbali kartaa in looga jeedo acdaabka waxay aqbali kartaa in looga jeedo khata'a iyo markaysaga gefka waata kale markaysaa markaa iraadada aayadda ku sugan iraadadu waa laba iraado iraada sharciya iyo iraada qadariya marka iraadada aayadda ku sugan waxaa lagu xambaaraya inay iraada sharciya tahay marka ilaahay xaqa ayuu idinla rabaa oo bimacnaa idinka doonaya inaad la timaadaan waa iraada sharciya iraada sharciyana ma keensanayso ilaaba ilaa shaygaasi inuu dhaco haddii shayga sharci ahaan uu doono rabbi raalli ka yahay waa wuxuu inaga inaga doonayo inaynu samayno oo ina amray marka qurunka inaydaan la iman haddii xataa ay lagu fasiro qurunka in looga jeedo dembiga iyo gefka waxa weeye dembi iyo gef inaydaan la iman idinkaa laydinka rabaa oo layna saaray macnuhu saas u dhacay macnuhu sidaas ayuu dhacay marka waxa weeye aalubaytkuna inay khata'ayaan oo ay gefayaan oo ay asiibayaan waa marka mid muxaqaq ah zawjaadka rasuulkuna sala allahu alayh wasalam macsuum ma ah waa gefaan waana asiibaan saas aawade qowl bidca weeyaan bay yidhahaan culamadu in la yidhahdo zawjaadka rasuulku ma gefaan oo waa macsuumin yani sidaas iyadaa in la yidhahdo waa arrin baatila saas aawade caaisha muxuu nebigu ku yidhi yaa caaishatu in kunti almamti bidambin faastakfir illah haddaad dembi ku dhacday ilahay dembi dhaaf weydiisa waxyaalaha ay markaa samaysay oo markii dambe marka waxa ay aada uga murugootayna waa jiraan sida waxa weeye markaa dagaalkii waqcatuljamal iyo meelahaas inay xaadirtay iyadoo qasadkeedu markii hore aanu ahayn dagaal inuu dhaca iyo wax lamid ah adigu arrinkaa way ku kadsoontay calaa kulli xaal waxyaalaha ay ka qoomamootayna waa jiraan marka khulaasadu waxay tahay aalubaytku waa dad badan haddii la yidhahdo zawjaadka rasuulka aayaddan laga daliishanaya inay macsuumin yihiin waxaa ka dhalanaysa aalubaytka o dhan in la yidhaahdo ma gefa aalubaytkuna waa badan yihin mashaariqulardi wa maqaaribiha bayna ku kala tageen oo ku kala tafaraaruqeen ahlucilmigu waxay sheegeen waayadii dambe inay mashaariqu lardi wa maqaaribihaa inay markaa tageen siduu ibnu taymiya markaysaa markaa uu tilmaamay amaba sancaani sheika la yidhahdo isagu waa aalubeytka ka mid ah oo culamadii yamana ka tirsanaa sabuulusalaamku waa sheika shaxaya yani buluq maraamka shaxaya sabuulusalaamka qore waxa uu ahaa xasani oo waxa uu ahaa aalubeytku ahaa ashraaftu ka mid ahaa yani xasan ibnu cali ayaanu markaa nasab ahaan u gelin waxa u odhanayaa yani marka caalamka way ku kala tageen aalubaytku oo marka waxa wey dadkii aalubaytka ahaa ee reer bani haashim ahaa meel kasta waa ka dhaceen marka beled kasta waa joogaan bu kitaabkiisa ijaabatu saa'ilka la yihahdo wuxuu ku odhanayaa beled kasta waa joogaan marka halkay shiicadu odhanaysa buu odhanayaa yani ijmaac aalubayt ba arrinkaa ku sugan ijmaac aalubaytba markaa ma jiri karo oo lama ogaan karo waayo isku madhab maaha qaar baa shaaficiye noqday oo qaar baa xanabi- xam- xambaliye noqday oo qaar baa xanafiye noqday oo qaar baa maalikiye noqday oo qaar baa shiice noqday cajamta xataa kuwa u taliya waxa weeyaan buu odhanaya ee markaa dhoolka cajamta joogaa waxa weeye markaysaa markaa aalubeytka bay kamid yihiin beled kasta waa joogaan mashaariq lardi oo magaaribiha bay ka dhaceen qolo walibana markaysaga dadka ay la joogto madhabtooda yani marka ayay haysataa marka waxa weye waxaa jira cudmat daar iyo cudmat lisaan iyo cudmat nasr wax la yidhaha jira cajaminimadu waa saddex in xagga afka cajami laga yahay iyo in xagga beledka la degan yahay cajami laga yahay oo dhul aan carab yani ayna lahayn la dego iyo in xagga nasabka laga soo jeedo cajami laga yahay marka dadka qaarkood saddexda go- meeloodba cajami bay ka yihiin oo xagga nasabka nasabkooda carab ma galo carabkoodana carab kuma hadlaan afkoodana carab kuma hadlaan carabi xagga markaysaga beledka ay joogaana beled carabiya maa qaarkoodna markaa waxaa dhacday iyagoo nasabkooda ay ka soo jeedaan carab ayaa waxaa dhacday inay markaa waxa weeye xagga afka ay ku hadlayaan iyo xagga beledka ay degan yihiin oo cajam noqday oo ictibaarka waxay cajam ka yihiin ayuu sancaan odhanayaa waa xagga afka iyo markaysaga waxa beledka laakiin xagga nasabka markaysaga carab bay yihiin marka khulaasadu waxay tahay aalubeytku waa dad fara badan maadaama dad badan ay yihiin oo kala duwan oo markaysaga waxaan ummado iska dhan ay yihiin yani marka waxa weeye waa arrin mustaxiila in la yidhahdo dhammaantood markaysaga ma gefaan oo waa wada macsuumin ahlu sunna waljamacana arrinkaa ma qabaan ahlu sunna waljamacana sidaas iyadaa markaa ma qabaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحاو إنه صلى شيئين أين قدم به ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق waxaa kaloo laga fahmayaa haddii waxa weeye aan hadalka laga odhanayo saxaabada rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo zawjaadkiisii ummahaatulmu'miniinka ahaa iyo marka aalubeytka khaasatan marka duriyaddii nebiga sala allahu alayhi wasalam ciddii noqonayso nebiga ka tafiir qabtaa ciddii aan hadalkay ka odhanayso aan wanaajin ee hadal xun ka tidhaahda oo cayda oo tacnida oo maagta inaanu isagu nifaaqa beri ka noqon ee inay ku jirto yacni markaa khisaal nifaaqi ah oo munaafiqnimo ah inay ku jiraan ciddii ama saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam cayda ama afooyinkii nebiga sala allahu alayh wasalam wax ka sheegta ama duriyaddii nebiga sala allahu alayh wasalam tacnida yacni waxaa laynoogu tilmaamaya oo laga fahmayaa inayna iyagu nifaaqa beri ka noqonaynin zawjaadka rasuulka sala allahu alayh wasalam cayda la caayana waa arrin aada iyo aada u khatar ah ahlucilmigu waxay ku ijmaacsan yihiin caaisha xumaantii ilaahay ka beri yeelay ee munaafiqiintu ay masabideen dadka mu'miniintaa qaarkoodna ay ku kadsoomeen oo hadalkii munaafiqiintaoo kale ay ku hadleen oo masabidkii zinada ay ku masabideen munaafiqiinta qaarkood mu'miniinta qaarna ay raaceen ilahay waa tu ka beriyeelay aayaad qur'aaniyaa ku soo degay oo min suurati nuur ka mid ah dabeedna ilaahay baa beri yeelay inay ifkiiyo been abuur tahayna waa la sheegay aayaadka qur-aanka ku cadda ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum marka inay been abuur tahay oo been tahay ayaa markaa aayaadka qur-aanku sheegeen ahlucilmigu markaa waxay ku ijmaacsan yihiin cidda markuu ilaahay beri yeelay dabadeed caaisho xumaantii dib ugu ganta oo masabidkaa dib ugu sheegta oo tidhaahdo waa sinaysatay culamada islaamku waxay ku ijmaacsan yihiin ciddaas inay gaalowday cidda waxaa ku hadashaa inay gaalowday waayo sababtay ugu ijmaaceen culammadu waxay tahay takdiib aayaadkii qur'aanka la beeninayo ayay koobsanaysa qur'aanka in la beeniyaana waxay noqonaysaa markaa gaalnimo ayay noqonaysaa arrinuu ilaahay yidhi waa been haddii la yidhahdo waa runo waa jirtaa dee waa takdiib iyo beenin aayaadka qur'aanka la beeninayo wey sidaas aawadeed waa kufru ridda waa gaalnimo wey waxay kaloo culamadu isweydiiyaan zawjaadka rasuulka sala allahu alayhi wasalam aan caaisho ahayd bal cidda iyada sina ku ganta ka warrama ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa fisqi arrinka noocaasi haddaan la xalaashanayn o la banaysanaynin yacni fisqi weeyaan oo qofku waa qaadif waana faasiq buu noqonaya bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maye waa isku xukum zawjaadka rasuulku sala allahu alayhi wasalam afooyinka nebiga tii sina lagu ganaba waa lagu gaaloobayaa bay yidhaahdeen sababta loogu gaaloobayaana waxay tahay ilaahay baa waxa yihi alkhabiisaatu lilkhabiisiina walkhabiisuuna lilkhabiisaati walayibaatu lilayibiina walayibuuna lilayibaati ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun waxaa laynoogu sheegay aayaadka qur'aanka in dumarka xunxun ee bimacnaa zinada iyo waxyaalaha noocaasa la imanaya cidda guursataa inay rag xunuun yihiin marka haddii la yidhaahdo afooyinkii nebiga sala allahu alayhi wasalam qaarkood xumaan lagu sheego oo zine iyo xumaan lagu sheego dee firaashkii nebigaa la ceebaynaya ceebtaa firaashkii nebiga la ceebaynayaa nebiga laftiisii waa gaadhaysa sala allahu alayhi wasalam marka aayaddanna waxay ka mid tahay aayaadkii ku soo degay yacni markaa qadfigii masabidka ahaa ee caaisho lagu ganay marka intii xujadaasi caddaatay dabadeed ee la tilmaamay dumarka khabiisaadka rag khabiisoo xun mooyaane in qaar wanaagsani aynay guursan dumarka wanaagsanna rag wanaagsani ay guursadaan haddii xumaan lagu sheego dumarkii nebiga sala allahu alayh wasalam uu qabay waxay ka dhigan tahay nebigii in markaa xumaan lagu sheegay ayay ka dhigan tahay sidaas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa kufri oo waa gaalnimay yidhaahdeen marka halkaas iyada abay ka istimbaadeen waana qowl wajiih ah oo marka waxa weeye qawiya weeye waman axsana kii wanaajiya alqawla odhaahda uu ka odhanayo fii asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam saxaabada rasuulka uu ka odhanayo wa aswaajihi iyo afooyinkiisii aldaahiraati markaa ka nadiifta ahaa min kulli danasin qurun dhammaantii ka nadiifta ahaa ka uu hadalka uu ka odhanayo wanaajiya wa duriyaatihi iyo ubadkiisii nebiga tafiirtiisii almuqadasiina la dahiray ee xumaanta laga nadiifiyey min kulli rijsin qurun dhammaanteed laga nadiifiyey tafiirtaa nebigana sala allahu alayh wasalam cidda hadalka uu ka odhanayso wanaajisaa faqad bari'a beri buu ka noqday oo waa ka nabadgalay min annifaaqi munaafiqnimo waa ka nabad waa ka nabadgalay laakiin kii aan wanaajinini nifaaq kama badbaadin sidaas aawadeed ayaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam caliy bna abi aalib laa yuxibuka ilaa mu'min walaa yubgiduka ilaa munaafiq sidaa aawadeed ayuu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka kale ee saxiixa aayat liimaani xub lansaar wa aayat nifaaqi bugd lansaar calaamadda iimaanku waa in ansaar la jeclaado calaamadda munaafiqnimaduna waa in ansaar la naco weey wa culamaau salafi min asaabiqiina waman bacdahum min ataabiciina wa culamaau salafi salafka culammadoodii oo min asaabiqiina asaabiqiin yacni markaa ka mid ahaaday waman bacdahum iyo ciddii ka dambaysay ka mid ahaado min ataabiciina ciddii si quman oo wanaagsan u raacday saabiqiinta hore ka mid ahaaday ahlalkhayri acni waxaan u jeedaa ahlalkhayri kuwii khayrka u ehelkaaye walasari wa ahla nifaaqi wa ahla alfiqhi wannadari waxaan u jeedaa ahlalkhayri kuwii khayrka u ehelka ahaa iyo walasari yacni axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam u ehelkaha baan u jeedaa wa ahla alfiqhi wannadari kuwii fiqiga iyo nadarka bimacnaa istimbaadka ashyaada la istimbaadayo kuwii u ehelkaha baan u jeedaaye laa yudkaruuna ila biljamiil lagu sheegi maayo wax wanaagsan mooye wax kale laga sheegi maayo marka jumlada laa yudkaruuna ila biاljamiil baa khabarkii ah waman dakarahum bisuu'in fahuwa calaa gayri sabiil waman dakarahum kii sheegaa bisuu'in xumaato ku sheegaana fahuwa calaa gayri sabiil waddadii xaqa ahayd midaan ahayn buu hayaa oo waa lunsan yahay baa laga tilmaamaya waxa uu halkana sheikhu inoogu tilmaamaya ahlucilmiga in ictiqaadka ahlusunna waljamaaca yahay in markaa la xurmeeyo oo aan markaa la ceebaynin oo wanaag yani mooyaane aan wax kale laga sheegin oo culamadana waxaa loo jeedaa culamada quman baa loo jeedaa ee culamaa suuq wax la yidhaahda ayaa jira oo culamada markaysa waxaad markaa xumaatay ee inxiraaftay yani kuwaas markaa laga tilmaami maayo oo waxa weeye hadduu caalimku markaysaga xadhuulumo oo isagoo cilmigii garanaya markaysaga uu noqdo shareecadii mid jiidhaya oo aan u aaba yeelaynin dee markaa xurmo yeelan maayo cilmiga u yaqaanaan markaa xuja ayuu ku noqonaya ee xujo u noqon maayo alqur'aanu xujatun laka aw calayka waxaanu ka dhigan yahay dee waxa weeye kuwa markaa qur'aanka lagu ceebeeyey sida ilaahay hadalku yihi watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah marka waxa weeye kuwaas oo kale waa culamaa usuu baa la yidhahdaa wakadalik mahalu ladiina xumilu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali alximaari yaxmilu asfaara marka waxa weeye haddii yani shareecadii uu xambaarsan yahay laakiin shareecadu aynay xidhaynin oo aan waxba u aaba yeelaynin oo ay noqoto waxa weeye yani marka waxa weeye siduu doonaba yeelayo hawadiisa iska raacayo shareecadiina uu taxriif iyo bedelaad iyo bidac iyo dalaalaad uu la imanayo markaa wax xurma'a ma laha yani marka waxa weeye wax xurma'a ou leeyahay yani markaa ma jirto ahlu cilmiguna ta noocaasa markaisaga aad iyo aad bay u sheegaan ixtiraamka ahlu cilmiga waxba markaisagaa kama laha wuxuu shabah ku leeyahay yani markaa dalaalkii ibliis oo kale ayuu shabah markaa ku leeyahay sufyaan bnu cuyayna waxa u yidhi culamadii selafka ka mid a man fasada min culamaa'ina fafihi fafihi shibhun lilyahuud waman fasada min cubaadina fafihi shibhun lilnasaara culamadeenna kuwa fasahaadee xumaada waxay shabihitaan ku leeyihiin oo cad ku leeyihiin iyo ekaansho yahuudda oo yahuuddu iyagoo cilmigii leh bay shareecadii jiidhi jireen oo taxriifin jireen oo bedeli jireen oo marba siday doonaan u dhigi jireen la jiifiyaana bannaan marba siday doonaan bay u geli jireen kii xumaada oo cubaadeen iyo kuwa cibaadada badan ka midana fa fiihi shibhun lilnasaara waxaa shabah ugu sugan yahay nasaarada ama kiristaanka ayaa shabah ugu sugan yahay riddi cibaado badan ee xumaatana iyaguna markaa nasaaraday shabahaan waayo nasaaradu cilmi ma lahayn waxay ahaayeen qaar cibaado badan markaa dalaal iyo baadi badan iyo bidacna waa ku dhaceen marka culamada hadda uu sheegayo sheikhu ee ahlu sunnuhu ay qabaan in la xurmeeyo oo la ixtiraamo oo la jeclaado oo laga weli yeesho oo qadarkooda iyo sharaftooda la ilaaliyo waa culamaau sunna waa culammada markaysaga sunnada ee ahlu sunna waljamaaca culamadooda weeye ha ahaadaan kuwii salafka joogay ama ha ahaadaan markaysagaa kuwa yani baqiyatu salaf ah ee bimacnaa waxa weeye ariiqadii salafka raacay ee ilaa yawmi alqiyaama jira xurmadaas waxbay ku leeyihiin waxaana markaa ahlu cilmigu marka ay yidhaahdeen culammadu fadaa'il badan baa usoo aroortay siduu aad ba ugu dheeraanayo ibnu lqayim aljawsiya kitaabkiisa la yidhaahdo miftaaxu daari sacaada kitaabulcilmi oo uu ka bilaabay boqol iyo saddex iyo konton sifo oo ahlu cilmigu fadli ay ku leeyihiin buu sheegaya yacni fadaaisha ahlu cilmiga markuu tirinayo ama fadliga cilmigu leeyahay markuu tirinayo waxa uu sheegayaa yacni boqol iyo saddex iyo konton fadiilo ayuu sheegaya marka waxaasoo fadaa'ila ahlu cilmigaa lebu odhanaya marka aada buu ugu dheeraaday nusuusta markaa kitaabka iyo sunnaduna waa inoo tilmaantay fadaaisha ahlu cilmiga culamadana markaysaga waa la ammaanay oo aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga waa lagu ammaanay hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني إن كلام ما هي إلهي وحكبقه عبسيده وحق أوليهي الدومديس علمي قال أي إلهي كبقه نص النبى ليلي كوى علمي قال أي كوى علمي قال هيني وحاو إلهي وما يعقلها إلا العالمون يعني مركا أمساش قرآن كما هو يوم مفهمه هو علمي قال مويانا عد كلام فهمته waxaa laynu gu tilmaamay waqtiyada fitanka cidda markaa sharka garanaysaa inay tahay yacni kuwa cilmiga leh kuwa cilmiga leh inay yihiin yacni shahaadadooda iyo markhaatigooda ilaahay waa markhaati gasho oo waa shahaadadoodii waa ictibaariyey marka shahaadadu waa muctabar fi dunya walaakhira saas aawadeed buu ilahay waxa uri shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'ima bilqasd يعني أجل مشهود به وحلق مرخاتك أو وحي قوينا أو التوحيد كأه وحاو إلهي مرخاتك إني ككعان وحاو الشاقاي أي فران عد مرخاتك عدا عدي قويني عد مرخاتك عدنا وحاو قوين أولا إلهي ثانيا ملائك تيسة ثالثا علماء علماء نوا مراتبه أنبياء إيا رسوشا علماء أقوه الرئيسة ومركا ليهي أهل العلمي ama ulul cilmi marka la leeyahay ulul cilmiga waxa markaa yacni safka hore jooga waa rususha iyo ambiyada yacni sidiiqiinta iyo cidda markaysagaa kale kusii xigtaa iyaguna marka ahlucilmiga ayna iyaguna waa kusii xigaan oo waa kasii dambeeyaan marka sidaas iyada ah weeyaan marka shay laga markhaati kaco shaygii ugu weynaa ayuu ilaahay inoo sheegay inay culammadu ka markhaati kacdo culamadaasna waxaa ugu sii horeeya oo ugu sii fadilan yani rususha iyo ambiyada wahaakada nusuustu waxay inoo tilmaantay culammadu inay yihiin kuwa dhaxlaya ambiyada oo nebigu waxau uhi sala allahu alayh wasalam alculamaau warasatu alambiya waina alambiyaءa lam yuwarisuu diinaara walaa dirhaman wainama warasuu lcilma culammadu waxay yihiin waa kuwii ambiyada dhexlaayay wey ambiyadana dirham iyo diinaar dadka may dhaxalsiin oo ugamay tegin laakiin cilmi bay dhaxalsiiyeen marka ibnu lqayim waxa uu ku tilmaamayaa fii miftaaxi daari sacaada maadaama yani markaa culammadu ay dhaxleen ambiyadii dhaxalka waa lagu kala nasiib badan yahay dadkuna isku inma qaata ahlu fardi ahlu tacsiib baa jira ahlu markaysagaa faraa'idka oo kuwa markaysagaa nasiibka muqadarka ah kitaabka loogu qadaray leh iyagoo qudhoodu isku inma qaataan waa kala horeeyaan waa isxijaabaan waa ku kala dheef badan yihiin ahlu cilmiguna waa sidaas oo waxa weeye maadaama cilmigii ay dhaxleen cilmiga isku nasiib kama qaadan maraatib iyo darajaad bay ahlu cilmigu leeyihiin marka sida dhaxalka loogu kala nasiib badan yahay ayaa cilmigana loogu kala nasiib badan yahay sida xaqa loogu mutaysanayo dhaxalku uu kala badan yahay ayaa xurmada cilmiga lagu kala mutaysanayaana uu kala badan yahay wa fawqa kulli dii cilmin caliim mid kastoo cilmi saaxiibana mid ka cilmi badan ayaa markaa jira halkaana ahlucilmigu waxay tilmaamaan maraatibta ahlucilmiga in la raaco la ilaaliyo oo waxa weeye dee culammadii waa isxijaabayaan mid baa waxaa suurowda inuu caalim yahay laakiin cilmigiisa dee culamo badan markay joogaan agtoodoo kale wuxuu ka noqonayaa culamada qaarkood markaysagaa tilmiid buu noqonaya tilmiid buu noqonayaayo dee xalqadda mustamiciintu iskaga biidhayaa dadka markaysa waxaan markaa yacni qadarinta waa laga leeyahay waa maxay waa la xijaabay xaaladda laakiin waxa weeye maqaam kalea waxaa suurowda inuu isagu markaysaga uu yahay muqadam ayaa dhici karta marka ricaayatu maraatibi ahlilcilmi bay halkaa lafteeda markaa sheegay oo culammadu waa darajaat iyo maraatib waa darajooyin iyo maraatib wey marka la yidhi waxa weeye waa culammadii way dhaxleen ambiyadii ibnulqayim waxa uu odhanaya waxyaalahay ka dhaxleen siday cilmigii uga dhaxleen ayaa xuquuqdii ambiyadu lahaayeenna qaar ka mid ay dhaxlayaan qaar ka mid a oo xuquuqday ambiyadu lahaayeen waxaa ka mid ah in la jeclaado in markaa la adeeco in waxa weeye yacni markaa aan la nicin oo lala colloobin in laga weli yeesho in laga weli yeesho in la ixtiraamo oo la tacdiimiyo oo la weyneeyo iyadoo aan qadarkoodii iyo mansiladoodii la dhaafinayn waxyaalaha noocaasa markaa ka mid aha xuquuqdii markaa ambiyadu ay lahaay waxyaalaha muxaramka ee aan bannaanayn ambiyada in lagula kacana waxaa ka mid ah in lala colloogo iyo in la naca iyo iyo in markaa la caasiyo iyo waxyaalaha noocaasi markaa ma bannaanay marka waxa weeye culamadana sidaas si la eg in lala colloobo culamada quman ee waxa weeye ariiqada sunnada ku taagan in lala colloobo iyo in la naco iyo in waxa weeye la caasiyo midnaba ma aha taacadooduna waxay tahay waxay taabic u tahay taacada ilahi iyo taacada rasuulka bale culamada qaarkood waxay yidhahdeen sida ibnu qayimba tilmaamayo daacatuhum afrad min daacati alaaba'i walummahaat daacada culamada la adeecayaa way ka faraalnimo badan tahay daacada la adeecayo aabbayaasha iyo hooyooyinka waayo dee cilmigii iyo shareecadii bay aabba kuugu yihiin maadaama cilmigii iyo shareecadii ay aabba kuugu yihiin oo ruuxdaadi iyo qalbigaagii tarbiyada ay tarbiyaynayaane waxa khayrku ku jiro ay ku rabaynayaan ee ay wixii maslaxa iyo dariif iyo aakhiraba kugu jirto ay kuu tilmaamayaan waxay ka dhigan yihiin naftaada iyo qalbigaaga markaysaga inay dhale ruuxdaada iyo qalbigaaga inay dhale ilaa waa carbiyeene hadduu qalbigi iyo ruuxdu ay xumaato geeri bay ka dhigan tahay hadday wanaagsanaato qumanaatana nolol bay ka dhigan tahay laakiin markaa aabbayaasha iyo hooyooyinku jasadkaagay dhale jidhkaaga ayay markaa dhale sidaas aawadeed ayaa xurmada culammadu ay uga weyn tahay yani markaa xurmada aabbayaasha iyo markaa hooyooyinka yani sidaas iyada ay uga weyn marka mas'aladaas yani cilmiga ku saabsan tafsiilkeeda waxaa fiican in loo noqdo kitaabka miftaaxu daari sacaada oo uu markaa yani alifay ibn اlqayim aljawziya kitaab اlcilm shaarixa taxaawiyadu waxa uu halkan ku soo arooriyey hadal uu ka soo qaatay yani markaa taqyadiin ibnu taymiya oo uu ku yidhaahdo kitaabkiisa la yidhaahdo rafcu lmalaam can ila'immati alaclaam kitaabkaas isagoo gaar u daabacan waa jira isagoo gaar aan u daabacnayn oo majmucu fataawaha ku jirana waa jira waxaan filayaa mujalladka labaatanaad ee majmuculfataawaha in laga helayo oo ku dhex jiro gaar isagoo u daabacanna waa la helaa marka waxa uu yihi ibnu taymiya فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن وحواجبه قف كستو مسلمة مركو إلهي رسولك سكولي يا شيء شعلاده وأطيعه إنه مؤمنين تنا يعني كولي يا شيء أو شعلاده أي مركا واجبة كما نطق به القرآن سيد القرآن كفو أرحمه خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وحكسي حق شره oo si gaara in loo sii khasiso mudan culammada oo marka waxa weeye ahaatay kuwii marka ambiyada dhaxlay kuwaasoo uu ilaahay ka yeelay sida xidigoo kale oo lagu hanuunayo sida xidigaa loogu hanuunaya culammadana loogu hanuunayo oo loo ifsanaya waqad ajmaca almuslimuuna calaa hidaayatihim wa diraayatihim muslimiintuna waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen culamada sunnadu inay hanuunsan yihiin iyo marka aqoontooda iyo hanuunkooda isku waafaqeen id kullu ummatin qabla mabcaثi nabiy salى اllahu alayh wasalam culamaa'uha shiraaruha ila almuslimiin faina culamaa'ahum khiyaarahum yacni ummad kastoo ummadihii hore ka mid ah waxa ugu shar badnaa culamadeeda muslimiinta laakiin sidaa waa ka duwan tahay muslimiinta waxa markaa ugu khayr badan culamada ugu khayr badan laakiin ummadihii hore culamada ugu shar badan sababtuna waxay tahay ummadda nebi moxamed laga waayi maayo culamo quman oo shareecada ku toosan waynagii hore u sheegnay marka culammada wixii inxiraafa oo shareecadii ka leexda oo aynay shareecadu dabrayn oo dabaalaynin inaanu kaasi xurmada culamada loo sheegayo inaanu waxba ku lahayn laakiin culammada xurmada loo sheegaya inay tahay culammada markaa sunnada iyo shareecada u gargaaraysa u nusraynaysa ku quman inay kuwaas yihiin kuwaasna waktinaba inaan la waayeyn buu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduru man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum kadalik wahum calaa dalik faina culamaa'ahum khiyaarahum fainahum khulafaau rasuuli min ummatihi waxay yihiin khulafadii rasuulka sala allahu alayh wasalam rasuulka kuwii ka naa'ibka ahaa oo ummaddiisa markaa ka midka ahaa weeyaan khulafay rasuulkii ka yihiin wlmuxyuuna limaa maata min sunnatihi waxay yihiin kuwa noolaynaya wixii dhintay oo sunnaha rasuulka sala allahu alayh wasalam wixii dhintay ee baktiyey bimacnaa dadku ku camal fali waayeen oo sidii wax dhintay ka dhignaa ayay soo noolaynayaan dadkoo ilaaway oo sunnahaasi marka waxa weeye dadku aynay ku camal falin ayay noolaynayaan oo u gargaarayaan fabihim qaama alkitaabu wabihi qaamuu wabihim nataqa alkitaabu wabihi nataquu وكلهم متفق متفقون اتفاقا يقينا على على وجوب أما يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وحيهين وقوة كتابك أي مركا وحوية كوكعان وأي مركا فلية كتابكنا يقع أي كوكعي أو كهر قلي بمعنى عمل فلك لو عمل فري كتابك يكون هذا لأنه كل واقع كتابكنا فضائشه ذا أي كهذا لي أشياء dhammaanna waxay isku waafaqsan yihiin culammadaoo dhammi in rasuulka in la raacaa oo la adeecaa inay waajib tahay ayay itifaaq dhab ah oo yaqiinoo la hubo oo aan laga shakinayn munaasic ma jira oo talow cid khilaafsani ma jirtaa aan laga shakinayn bay isku waafaqsan yihiin culammadoo dham inay waajib tahay rasuulka in la raaco oo haddii hadal kale iyo hadalka rasuulku iskhilaafo iyo hadal qof kale in hadalka rasuulka in la raaco waajib ay tahay qof kale hadalkiina inaan looga tegin imaamu shaaficina wuxuu ka mid yahay qolyaha itifaaqaa soo horay ajmaca almuslimuuna cala ana man istabanat lahu sunnatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad ayuu imaamu shaafici yidhi muslimiintu waxay ku ijmaaceen qofka waxa weeye u caddaato sunno rasuulka yacni markaa xadiis nebi uu u caddaado inaynay xalaal u ahayn inuu uga tago hadal qof kale uu yidhi ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر وجماع الأعذار ثلاثة أصناف يعني وحول لكن هذه أي دعضه عالم علماء كملة إن خلافان حديث نبي صلى الله عليه وسلم كصهار وري وحمرك الوحن باري عذر دار إليه وعالم كان أما وحوي حديث كان قارن وسأسا وذي معذور بوها qofkuna waxa soo gaaray buu mukallaf ku yahay waxa aan soo gaarin mukallafku ma aha caalim kastaana xadiista rasuulka ma wada koobin ama waxa weeye xadiisku waa gaaray laakiin wuxuu mooday xadiisku inuu mansuuq yahay oo aanu muxkam ahayn oo aan lagu camal falay dabeedna markaasuu sidaa uga tegey taasna cudurdaar buu ku leeyahay oo waxa weeye markaa waxa waa ijtihaado ijtihaadkiibuu ku khataa ama waxa weeye xadiisku waa gaaray waana markaa u qaatay xadiiskani inaanu mansuuq ahayna waa gartay inaanu mansuuq ahayna waa gartay ha yeeshee waxa uu isidhi xadiiskan wuu ta'awulayoo muraadka looga jeedaa sidan ma ahe waa si kalu isidhi oo macno kale u qaatay in laga tilmaamay markaas waxa weeye sidii uu u qaatay aawadeed buu xadiiskaa uga tegay mas'aladii kalena uu ka ijtihaaday marka acdaar noocaasa ayuunbaa sababay inuu markaa xadiiska uga tago laakiin waxa weeye cadiid يعني مركا حديث أي سقى خلافيان أئمضوا ما جرى وحي خلافيان وتأول أما عذر دار بيكون خلافيان أما حديثكم ينام السوق داري أما إنه ضعف يسو كلام يعني ملايين عذر داريالكم مركا لا يسقص أوروريا صدح راسي يسقون نقنيا لكن مركا لك لا تفصيل يسلو رفع المرام كبكو عدي إلا طبر عذر دار كلا الدوام ونقنيا لكن خلاصة مركا لا يسقص أوروريا صدح لا يسقص أوروريا مركا أهل العلم على كل حال وإن لا احترامه waa in markaa la qadariyo waa in markaa waxa weeye laga weli yeesho oo la jeclaado waxay ka mid tahay markaa xubbiga ilaahay dartii in loo jeclaado iimaankay ka mid tahay yacni awsaqu cura aliimaani alxubbu fi llahi waalbuqdu fi llah culammada quman hadda kuwa markaysa waxaad markaa kutuba xoorka ah looma jeedo ee waxa weeye xadka goyska ah ee aan kitaabki iyo shareecadu dabaalaynin kuwaas oo waxa weeye meel kastaba doonaya hawadiisa uun raacayo wuxuu ku bannaysta uun doonaya yacni kuwaas oo la oranayo marka isaga yaani bahdi kama janno tago kala yiraahdo ee maalinba marka haduu reer tolkay yaani marka uu naarta galayo naarta la gal kuwa oranaya ee marba marka isaga siday marka baatil doonayo inay u gargaaraan oo u hiiliyaan kuwa ma aha kuwa la amaanaya laakiin kuwa la amaanaya waa kuwa shareecada ku quman oo waxa weeye xaqana sidiisa u sheegaya walaa uu marka isaga xaqu hadduu khilaafsan yahay yaani dadka ugu dhow uma aaba yeelay haddii xaqu xataa isaga marka waxa weeye uu khilaafo anaa qaldanaayo shareecadaa saxnayda shareecadu sidaa sheegi maysee dembiba arrinkaasi iiga dhacay sidaasuu odhanayaayo yacni markaa runtuu maraya shareecadii talbiis iyo taxriif iyo bedelaad iyo markaa wax la mida la iman maayo yacni wax bidaca iyo umuuraha noocaasana yacni markaa samayn maayo culammada la ammaanaya waa kuwaas weeye haddii markaa la caayana waxay noqonaysaa markaa simbiriraxo iyo ictiqaad markaa xun acniga culamada la acniyaana culammadu waxay yidhaahdeen waa arrin aad iyo aad u khatara oo qofkii dalaal iyo baadi bay usababa u sababaysa oo culamadii uu shareecada ka qaadanayey hadduu caayo waxaa ka dhalanaysa inaanu shareecaday u sheegaye ku camal falin oo waxa weeye dabeed hawadiisu siday la tahay uu iskaga tallaabsado ayaa ka dhalanaysa marka masalada noocaasi waa mas'ala markaysaga muhima yani markaa wey marka waxa weeye qofka daalibulcilmiga ahi waa inuu niyeysto inuu markaa noqdo caalim inuu noqdo waa inuu sidaas niyeysto cilmigana waxa weeye ilaahay dartiiyo ikhlaas inuu u baranayo waa inuu sidaas iyadaa niyeysto ee dadka aad kula murantid iyo waxa weeye sharaf aad ku heshid iyo wax la mid ah adduunyada sharaf aad kaga heshid iyo dadka xoolahooda aad ku cuntid waa inaanu markaa niyadiisu aynay ahayd ee si waxa weeye niyo ilaahay dartii oo uu khayr ku helo rabbi agtiisa kaga helo yacni waa inuu u niyeystaa inuu caalim markaa noqdo oo uu shareecada markaysagaa u nusreeyo oo u gargaaro sidaas iyadaa waa inuu niyeysto waxaana dhici karta waxa weeye hadduu dadaalkiisa bixiyo isagu sidaa niyeysto waxaaba dhici karta fadli caalim inuu helo ayaaba suurowda oo niyadiisa ku helo man sa'ala allaha shahaadata bisidqin ballaqahu llahu manaazila shuhadaa wain maata calaa firaashih yani ahlu cilmiguna mas'alada noocaasa waa sheegeen mas'alo kaloo nadiir u ana yani shareecada waa ku soo aroortay oo waxaa axaadiistu inoo tilmaamaysaa ka ilaahay ka barya inuu shahiid noqdo yani yaday taasi dhabbi ka tahay oo ayna beenbeen ka ahayn ilaahay wuxuu gaadhsiiyaa derajada shuhadada ayuu gaadhsiiyaa walow firaashkiisaba ha ku dhinteen marka waxa weeye tan kalena waa la mid bay culammadu yidhaahdeen oo waxa weeye hadduu ilaahay ka baryo oo uu niyeysto inuu caalim noqdo yani shareecadii u nusraynaya u gargaaraya ilaahay waxa uu gaadhsiinayaa insha allahu derajada markaysagaa culamada ayuu markaa gaadhsiinayaa oo waxa weeye niyadaas barakadeeda ayuu markaa ku gaadhaya marka taasna sidaas iyada ayay markaa yidhaahdeen qasdiga uu cilmiga u baranayana waa inuu wanaajiyaa oo ikhlaas waa inay markaysagaa ka noqotaa waxa markaa uu u baranayaa waa inay sidaas ka noqotaa cilmigana waxa weeye qofku inta aanu aqoon waa inuu markaysaga ahlu cilmiga ula noqdaa masalada uu garan waayo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa la yidhi ilaahay waxau yidhi yani markaa kuwa dikriga iyo cilmiga u saaxiibkaa su-aala haddii aynaan garanayn qofku waxaanu garanayn inuu iska qarda jeexa ma aha ee waa inuu cidda markaa u aqoonta le waa inuu weydiiyaa oo markaa uu su-aalaa allaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su-aalu masaa-ishana waxaa jira yani waxa weeye misaalka sida waxa weeye loo yaqaano lacagtu inay leedahay mid musayaf ah oo faalso ah iyo waxa weeye mid yani markaa dhab ah oo xaqiiqo ah yani markaa sida inay leedahay sida loo yaqaano oo dollar faalso ah iyo mid waxa weeye dollar caadiya siday u jiraan ayaa waxaa jira masaa-isha sharciga masaa'il faalso ah baa jira masaa'il waxa weeye shareecada loo nisbeeyey oo faalso ah oo aan marka waxa weeye dhab ahayn yani ayaa jira masaa-isha faalsada ah iyo masaa-isha sharcigii way isshabahaan oo way isu egyihin xagga muuqaalka marka ruuxaan yani aqoon shareecada ulahayni ma kala garan karo faalsada iyo tacaadiga ma kala garan karo sida qofka waxa weeye aan marka aqoonin yani dolarka iyo waxyaalaha aan aqoonin aanu u kala saarayn shabihitaanka isshabahaan darteed dolarka faalsada ah iyo ka dhabta ah sida aanu u kala saarayn ay isu egyihiin xagga shakliga iyo muuqaalka ayaa masaa'il badan oo faalsa ah baa jira marka qofkii aan cilmiga lahayn hadduu isagu is yidhaahdo iska eego waxa weeye kii saxa qaado waxaa dhici karta tii faalsada ahayd in loo dhiibo oo uu dabeed ku kadsoomo oo u qaato masalada inay sharci tahay masaladana waxaa suurowday inay bidca iyo dalaalo tahay oo ay faalso tahay oo shareecada ay shabbahdo laakiin shareecadii aynay ahayn shaytaankuna markuu dadka luminayo dee waxaa jirta markaysagaa dadka waa u qurxiyaa waa u dhaldhalaaliyaa xaqu ugu ekaysiiya ee waxan waa baatiloo kaalaya soo raac ma yidhaahdo ee waxa uu ku yidhaahdaa xaqii buu ku shabahayo intuu xaqii ku maakubo u ekaysiiyo ayaa dadkii markaa uu xaq ugu sheega waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin saw ilaahay ma odhan yacni marka waxa weye nebi aadam waa u dhaarto walla u maro u yidhi nasteex baan ku ahay waxaan kuu sheegaya waa iga daacad wallaabu kaga xagafsiiye shayaankii oo uu yidhi markaysaga warkaan kuu sheegaya dhab weeye anna nasteex baan ku ahay lilaahi bay iga tahay been baynay ka ahay aadam waa ku kadsoomay sababta u kadsoomayna waxay tahay weligeeba ma arag markaysaa wax ilaahay been ugu dhaarta deed wuxiis yidhi waar dee been ku dhaaran maaye dee waxa uu sheegaya waa ka dhab halkii baa deed markaysa waa markaa loo qaatay inuu daacad yahay sidii baa loogu camal falay marka waxa weeye shaytaankii dee waxa weye hadduu doono walluhu ku baritaaraya ah wax baatila intuu ku sheego faalso oo shariicadii sheego aan shariico ahayn ayuu hadduu doono wallaha kuugu baritaanaya wey kii xaq ahaa ilaahay soo dejiye waa kan ka kale waa baatil marka waxa weeye waa in markaa shareecadii aad aqoon u yeelataa haddii kalena waa inaad weydiisaa culammada shareecada ku quman yani markaa waa inaad weydiisaa cid aad shareecada ka qaadanayso waa inay tahay waxa weeye cid markaa aad inay quman tahay oo shareecadii ku quman tahay yani markaa aad og tahay soomaalida maxay yidhahdeen ninkaad kaba ka tolanayso kabihiisaa la eegaa laakiin nin suluugiis iyo dhaqankiisuba aanu ku qancinayn oo aad leedahay war waa xun yahay oo ma wanaagsana dee shareeco inaad ka qaadato ma aha ruux wanaagsan oo quman oo shareecadii ku toosan waa inay noqotaa qofkaas shareecada ka qaadanaysa ninkaad kaba ka tolanayso kabihiisaa la eega haddii waxa weeye isagaba marka aanu wanaagsanayn dee waxa warkiisu iska hubsi buu u baahan yahay in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu baa ilahay yidhi haddii faasiq war idinla yimaado iska hubsada baa la yidhi warka laakiin waa maxay cidda shareeco laga qaadanayo cilmi waa inuu yahay cid shareecadii markaa aqoon u leh oo garanaysa waa inay tahay oo markaa ku quman oo ku toosan wa culamaau salafi salafka culamadooda bimacnaa dadkii hore culamadooda oo min asaabiqiina saabiqiintii ka mid ahaaday iyo waman bacdahum ciddii saabiqiinta ka dambayso min ataabiciina dadkii markaa saabiqiinta raacay ee sida khayrka ee quman u raacay ka mid ahaaday ahlucilmiga ka mid ahaaday ahlalkhayri ay acnii ahlalkhayri waxaan u jeedaa kuwii khayrka u ehelkaa iyo walasari xadiiska u ehelkaa oo waxa weeye axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam xambaarsana wa ahlalfiqhi waxaan u jeedaa kuwii markaa fiqiga u ehelkaa ee axkaamta yaqaanay iyo wanadari istimbaadka masaa-isha lala soo baxaye loo fiirsanayo masaa-isha sharciga ah kuwii aqoonta u lahaa baan u jeedaaye laa yudkaruuna lagu sheegi maayo ilaa biljamiili wax wanaagsan mooye wax kale lagu sheegi maayo marka yani xanta la xantaa culamada in dadka kale la xanta ee muslimiintaa way ka yani dembi badan tahay yani marka waa ka dembi badan tahay sidaas aawadeed in la xanta ma aha oo mashruuc ma aha marka isagaa in la xanto oo xumaantooda yani yani lagu markaa lagu sheekaysto oo jeclaysi la ysaga tilmaamo caalim wax ku khaldamay waa la sheegi karaa shareecadii markaisaga iyadoo la bayaaminayo in waxa weeye mas'aladaa uu ku qaldamay waa la odhan karaa laakiin waxa weeye وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم